waa tahay halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga e v o a haatana kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhagaystahaya ismaaciil xuseen farjar
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha qoysas badan oo soomaali ah waxay ubadkooda kala soo carareen dagaallo iyo colaado ka jiray dhulkoodii hooyo hase ahaatee waxaa xilligan mar kale soo badanaya in dhallinyaradii soomaalida ahayd qaarkood ay aadayaan siiriya ciraaq ama soomaaliya si ay ugu biiraan dagaalada halkaas ka socda haddaba dhallinyaradan looga gacan haadinayo meelaha dagaaladu ka socdaan waxay culays badan ku abuurtay dhallinyaradii kale ee soomaalida ahayd ee qurbaha ku noolayd waxaa culays la saaray safarkooda ama dhaqdhaqaaqoodiiba magaalada bristol ee dalka britain waxaa shalay lagu qabtay kulan ballaadhan oo ay isugu yimaadeen qaybaha kala duwan ee hogaamiyaasha bulshada culimada laamaha ammaanka iyo weliba mas-uuliyiin ka socotay dalka britain waxaa laga doodaya arrimaha gundhiga u ah xagjiraynta dhallinyarada gaar ahaan kuwooda looga gacan haadinayo in ay ka soo dagaalamaan syriya iyo ciraaq iyo sida wax looga qaban karo haddaba xubinteenna wicitaanka ee toddobaadkan waxaa marti inoogu ah kaysar cabdulaahi maxamed oo ka mid ahaa dadkii kulankaas soo abaabulay islamarkaana ka mid ah hormuudka bulshada soomaalida sidoo kale kaysar waa wakiilka wareega ee somalilan isaga oo ku sugan dalka britain ayuu khadka telefoonka nagala qayb galay barnaamijkeena wicitaanka bismillahi ramaan raxiim aad iyo aad ban marka hore ku salaamaya ismaaciil iyo laantoo dhanba walaal sheekan waxa uu ku saabsanaa waad ka warhaysaan oo dhibaatooyin badan baa runtii jira oo dhalinyaro badan oo soomaali ah oo halkan degan ee dalkan u k ayaa beryahan dambe ku biirayay meelaha colaaduhu ka socdaan dadka ka hawlgala sida suuriya iyo ciraaq marka dhibaatadii runtii mid aada ballaadhan bay noqotay marka shirkan wuxuu ku saabsanaa bal sidii dhibaatadaa jirtana la isla eegi lahaa xalla muxuu ahaa wixii laga qaban karaya muxuu ahay xalla laga gaari lahaa bulshaduna ay dhammaan ka wada qayb qaadan lahayd maadaama ay tahay arrin runtii aan cid gaarah khuseynin laakiin dadka jaaliyadda halkan ee muxuu ahaayey meel kasta ka timid soomaalida ah iyo muslimkaba runtii muxuu ahaayey arrin dhibaato haysta ay tahay wan garta dhibaatadan laakiin waxaa qayb ka ah oo dadka ay tahay inay ka hadlaan ka mid ah dowladaha dadka soomaalida ah ee ay la nool yihiin oo runtii tallaabooyinka ay qaadayaan ay saameyn ku yeeshaan marka ma u yeedheen oo kale bristol markaad joogteen dowladda britain oo kale ma u yeedheen saad bal ay ama wax uga weydiisaan ama iyagu ay waxay idinka qabaan ay idinku soo gudbiyaan
ha waanu marti qaadnay si weynna uga soo qayb galeen madax aada u sartareysa oo gaar ahaan uxil saaran muxuu ahaye arrimahan kahortaga muxuu ahaye argagixisada ayaa kasoo qayb galay oo runtii saddex qaybood oo kala duwan muxuu aha ah oo briiskoo saddex qaybood oo kala duwan ka kooban qeybta runtii uga muhiimsaneeda marka anaga mawduuca iyagana ku saabsanaa oo ahayd muxuu ahaye dadka mas-uuliyiinta takhaasuska u leh muxuu ahaye shaqadooda ay tahay kahordaga arrimahan muxuu ahayey argixisada iyo xajirnimada ayaa kasoo qayb galay waxaanay sharaxaad aada iyo aada u ballaadhan ka bixiyeen sida ay ilaa bilow ilaa dhammaad yani ilmaha yar ama muxuu ahay dhalinyarada heerarka kala duwan uu maro iyo dhibaatada baaxadu intay leeg tahay jirta imika oo warbixin fiican ay ka bixiyeen waxaana runtii ay tilmaameen inay diyaar u yihiin in ay garab siiyaan bulshada muxuu ahayey soomaalida ah iyo cid kasta oo arrimahaasi muxuu ahaye dhibaato ay ka haysato marka runtii aad baa looga soo qayb galay waxaana madax aad u badan baana timid su-aalo badan baa shirka kaa weydiin doonaa doodihii iyo weliba shirkan ka dhacay bristol doodihii iyo dad kasoo qayb galay siday u arkayeen laakiin mid kamid a dhegeystayaasha oo fikrad haya ayaan kusoo dhaweynaya bal magacaaga adoo igu bilaabay halkaad joogtid magacaygu wayaan sil mare waxaan joogaa maraykanka gobol yahdo tennessee magaaladiisa nashville waan gartay bal aragtidaada dhalinyaradan dhinaca dagaalada ku biiraya oo kale
aad ba umahadsantihin ismaaciil iyo akhyaarta kaleba waliba sababaha ugu waaweyn anigu aaminsanahay inay waxaan keenayaan waxna lagaga qaban karo carruurta tan dagaalamaysa waxa ugu weyn baan anigu aaminsanahay waalidka dhalay carruurta oo intooda badani waxaa jirta carro fara badan oo qurbaha yimi oo aan waalidkoodba la socon wan garta mareykan ku yimi qurbaha dabadeedna markii ay waddanka yimaadeen cid daba gashaba ma haystaan ciidadii baa keentay gobolka lagu guuray waxaa jira waalidiin kala tegay oo aanu ninkiiba guriga joogin oo islaantiina hadday doonto shaqaysato oo carruurtiina ay halkaa ka baxday waxaa jira waalidiin wada jooga laakiin iyaga laftoodu aanay waalidiin xilkas ahayn oo carruurta si fiican u barbaariya waxaa jira sharcigii wadamada aynu joognay ee qurbaha soomaalidu absolutely ma fahamsana waan gartay ba iskaga jirta ma Marka- aanay garanayaan sharciga ma raadin waxay xaq u leeyihiin carruurtooda maxay carruurtooda ku samayn karaan maxaanay ku samayn karin maxaa looga baahan yahay waalidka haddaan kaa dhex galo een, haddaad soo koobtid markaa maxay tahay dhibaatada xagga ay dhibaatadu ka taagantahay adoo xaggeebaad u aragtaa anigu waxaan qabaa meesha ay dhibaatadu ka taagan tahay waa waalidka carruurta dhalay sideena absolutely aan waajibkooda kasoo bixin sidee baad markaa ugu malaynaysaa in waalidku qayb ku leeyihiin waalidku waxay qaybigu leeyihiin arrimahaan soo sheegay oo dhan baa jira carruurtii waalid la-aan bay haysaa aabihii baa iskaga tegey hooyadii baa shaqo jirta ciidimo daba gasho internetkooda ciidamo fiiriso iskuul inay aadaan ciidimo oga meel dhexay ka baxeen marka laakiin waalidiinta Waan gartay.
carruurta- waalidiinta fiican ee carruurtooda daba taagan ee aabbaha iyo hooyaha wada joogaay carruurtoodu kuwa afrika jooga way ka fiican yihiin iyagoo jooga qurbaha waan kugu soo noqonay qabaa dhalisha ugu weyn waxa weeye waalidka in Waan- xoogga la saaro reerku wada joogo een, aan kaysar ku noqdo een, kaysarow een, doodaa markaad eegtid ma kula tahay mid macquula ama ma taali dadkan eh, shir kasoo qayb galoo kale ma ahayd waxyaabahay ka hadlayeen di- in waalidka qudheedu ay door ku leeyihiin dhallinyaradoo kale inay ogaadaan Eh, sida xaqiiqdu tahay eh, qaybo ka midahi way jiraan runtii laakiin waxaan tilmaamayaa inay jiraan waalidiin aad iyo aad iyo aada u wanaagsan carruurtooda kala soo dabaashay dhibaatooyin aad iyo aada u badan Eh, muxuu ahaayey halkani keenay si ay nolol fiican u helaan oo ay kala soo fogaadeen colaado iyo dhibaatooyinkii aad iyo aadna carruurtooda ugu xidhan Eh, waxaa runtii aan tilmaami karayaa eh, in aanay runtii waalidiinta oo keliya aan la muxuu ahaye eedan dusha laga saari karin Eh, waxaan shaksiyan ogahay waalidiin ka mid ah waalidiinta ugu fiican carruurtooda ugu xanaanaynta badan oo haddana muxuu ahaaye eh, ilmahoodii runtii ay ka tegeen oo ay eh, muxuu ahaaye la duubsaday marka waalidiintu waalidiin badan baa jirta oo carruurtooda aad iyo aad u xanaanaysa waalid kastaa waxa uu jecel yahay in ilmihiisu guulaysto laakiin way jirtaa dhibaato ah in ay waalidiin eh, muxuu ahaaye sidoo kale aan eh, wadamadan muxuu ahaaye la degan yahay aan dhaqankoodii iyo sharcigoodii fahamsanayn Waa Eh, gartay.
way jiraan sidaa uu tilmaamay eh, muxuu ahaaye mas-uulkaasi iminka warramayey eh, in waalidiin badan aanay wada joogin oo muxuu ahaaye bilmatal hooye keli ah oo carruur badan haysa culaysyo badani way jiraan laakiin waalidiinta oo keliyata lama eedeyn karo waan gartay runtii lagumana eedeyn karo dhibaatadan muxuu ahaayey soo kordhisa maalin maanta ka dambaysa marka ma aaminsin waalidiintu in muxuu ahaa eeda dusha lagu tuuro laakiin dhibaatadu way badan tahay runtii een, shirkan ka dhacay bristol oo kale markaad eegtid dooda ugu badan ee dhalinyarada laga qabo een, ee, ku biiraya inay aadaan eh, tusaale ahaan ama syria ama ciraaq ama meelo kale kasoo dagaalamaan dhinaca u baxaya maxaa dadku idinku sheegayin sababta markii dadkii hadleen oo kale dhinacyadii kala duwanaa ta ugu weyn ee runtii laisla gartay ee dadku ay badiyaa muxuu ahaa ay ay isla qaateen dooduna u badneed waxay ahayd in carruurtan ee yaryar ee dhalinyaradan yara tegeysa in had iyo goor ee nidaam ka duwan nidaamadii casriga nidaamadii aynu dee ya- habka dhaq- habdhaqameedkii loo soo noolaa mid ka duwan een, ama muxuu ahaayey ee, xodxodasho fara badan oo ka duwan ee, nidaamyadii bulshooyinkaynu kusoo dhaqmi jireen in- inay muxuu ahaye carruurtani waajahday oo nidaamkan muxuu ahaye online-ka ah muxuu ahaye internetka iyo muxuu ahaye technolojiyadan cusub in ay runtii qayb ka tahay qaybta ugu weyna ay tahay ee carruurtan ee, ka bedelaysa maskaxdoodii marka taasi ayaa runtii sidii loola tacaalayay ay aad iyo aada ugu adag tahay waalidiinta iyo bulshadaba guud ahaan iyo xataa laamaha amnigaba dhibaatada ugu weyn ee runtii muxuu ahaye carruurta yaryar markaad ee, inta badan aad ee, dib u eegtid ee, shaksi iyo shaksiba aad u eegtid ood markaa runtii waxay kusoo ururaysaa inay carruurtan eh, dad wadamo kala jooga ama isla markaa jaaliyadahaba ka mid ah eh, mararka qaarkood in ay eh, muxuu ahaye khaldayaan oo ay ka bedelayaan ilmihii tusaale ahaan ilmihii yaraa ee muxuu ahaye dhalinyarada ahaa ee halkan ku koray waxaa dhici karta in wuxuu eh, ama ay ku dhacdo muxuu ahayey caro oo ama muxuu ahaa uu eh, ama iskuulka ha noqoto ama meel kaleba ha noqoto marka dad aad iyo aad runtii muxuu ahaye u nugul in ay ka faa'iidaysanayaan dad kale oo markaa runtii isticmaalaya technolojiyadan casriga ah marka arrimahaasi ayay runtii u badan yihiin kuwa iminka carruurtan yaryar ee dhalinyarada ah runtii ee ka bedelay maskaxda Ee, inta badan intaan ognahayna waxa weeyaan ee ka qayb galay ee meelaha ciraaq iyo suuriya jooga intooda badan runtii ma aha mid ee, Waan dayacaad loo gartay. waan gartay laakiin way jiraan waalidiinta oo runtii dhayalsaday oo ay ahayd in ay taageero weydiistaan bilmatel imaamyada masaajidada oo kale culimada haddii bilmatel waalidku aabaha ama hooyadu ta lagu canaananayo runtii waalidiintu waxa weeye markay ogaadaan ilmihiisii oo isbeddel ku yimi dhaqankiisii uu ka yimi dadla socodkiisii uu ka yimi ama gooni socod noqday ama arrimo kale way dareemi karaan waxaa markaa waajib ahayd oo runtii ku ah in ay la xiriiraan culimada xataa iyagoon boolis ba u tegin in ay u tagaan macalimiintooda muxuu ahaaye dadka community leaderska ah culimadeena masaajidada meelba joogta o idhahan war ilmahaygii muxu ahay siyaashaas korka maxaa laga caawin karaya marka taas keliya bay waalidiintu ku leeyihiin muxu aha runtii qaarkood eed ah inaanay la sheergareynin oo aanay la wadaagin dhibaatada haysta ilmahooda waan gartay laakiin kaysorow door kalena waa la sheegay waxaa la yidhahdaa hay-adihii amniga laftigoodii waxaa laga yaabaa inay gacan adag ku qabtaan qofkii halkii tusaale ahaan haddii waalidkii waay waxyaabaha ay ugu cararayaan waxaa ka mid ah ilmihii haddii la yidhaahdo maantao kale ilmahan waxaan uga shakinay inuu howl noocaasa ku lug leeyahay in ilmihii tacaddi badan loo geysanayo oo ama laga yaabo inuu arrin dhibaato badan u keento hay-adaha amnigoodu ay qaadaan tallaabooyin xadka bax ah doodaas iyo qudheeda miiska ma timi
xaqiiqda marka lagu hadlo arrimahaasi arrimaha maanta laga hadlay bay ahayd si cadna ay mas-uuliyiintii arrimaha qaabilsanaa muxuu ahaayey takhaskoodu ahaa muxuu ahaye laamaha ammaanka ka socday ay bulshada ugu iftiiniyeen tusaale ahaan waxa ay tilmaameen oo runtii ay si aad iyo aad u cad bulshada ugu sheegeen in marka bilmatel loola yimaado muxuu ahaye waalidiin ama talasha ay ka timaado iskuolka ama cid ay macluumaad soo gudbiso inay si degan oo taxadir leh u baadhaan isla markaasina aanay sinaba suurtagal u ahayn in markaba inta lagu boodo ilmihii lasoo xidho ama reerkii lasoo gelalafo laakiin la eego oo tallaabooyinka ugu horreeya ay qaada inay tahay in la eego ilmaha dhalinyarada ahi markiisa hore ma u yahay mid aada nugul xag maskixiyan oo kale oo arrimaha caafimaad darro ma haysaa muxuu ahay dhinacyo kale ama xagga mukhaadaraadka marka waxay markaba xidhiidha la sameeyaan o referal ku sameeyaan ay u diraan dadkii arrimahaasi qaabilsanaa si looga caawiyo marka qolo kasta ama qof kasta oo dhalinyaro ah oo arrimahaasi ay soo galeen xagtirimadu madaxiisa ma aha inuu argagixiso ku kacayo deg deg ah laakiin waxaa laga yaabaa inuu dhabadii ku taagan yahay geyn lahayd arrimaha marka waxa ay runtii tilmaameen in ay la garab taagan yihiin in ilmaha yar la la garab istaago waan gartay muxuu ahaye la caawiyo waan gartay dhegeyste kale ayaan khadka telefoonka soo gelinaya bal magacaagood igu bilaabaya halkaa joogtid walaal magacaygu waa xasan yuusuf oo jooga waddanka jarmalka marka arrintaas ayaan ka hadlis lahaa marka arrintaas waxa weeye arrin iminka dhalinyarta aada iyo aada usaamaysa caadi ma maqlisi waa si wanaagsan baan kuu maqlo ku dhegeysanayna aniga iyo kaysarba aniga fikiraaanteyda waa maxay waxyaabaha dhalinta ku dhiirigelinaya inay u socdaalaan wadamadan syria ciraaq su-aasheeda kale waxa weeye sidee ugu haboon ayaa looga hortegi karaa dhalintan naftooda dameynaysa waan gartay deebaana uhaboon ee loona wacyigelin karaa waan gartay waad mahadsan tahay n kaysarow inkastoo su-aasha hore qeyb ka mid aynu ka hadalnay haddana haddaad ku yar noqotid waxyaabaha ugu badan ee iminka ama kow iyo laba la odhan karo ee dhinaca dawladda iyo dhinaca laysku yar raacay ee la yidhi ama marinada ugu badan ama waxyaabaha dee u sahlaya ilmo aan weriga arag ciraaq ama syria oo taariikhdun ka maqlay inuu inuu haddana hamigiis soo galo inuu meelaha aado run ahaan waxyaabaha ku dhalin kara ilmaha inuu saa u fikiro way kala duwan yihiin badiyaa waxay ku qotamaan arrimo diimeed oo bilmatel aaminsanaan oo ilmihii bilmatel ku dhalata imika waad og tahay waxyaabaha qeyb ka ah arrimahan runtii oo aadna laysula eegay waxaa kamid ah dadka muslimiinta ah oo runtii dareema ama halkan ku dhashaan ama ha yimaadaani in nacayb loo qabo oo runtii aan la jeclayn waxaa marka ku abuurmayso cado ilmihii oo isu arkaayo meesha inaanay meeshiisii ahayn waad ka war haysaan faransiiska oo kale wuxuu joojiyey xijaabkii dumarku ay xidhanayeen runtii cadho badan baa ka dhalatay cadhadaasi waxay saamaysay dhammaan muslimiinta ee dunida joogta o dhan gaar ahaan kuwa mxuahay wadamada galbeedka ku nool marka ilmihii cadhadii oo ku jirta isagoo isu arka muxuu ahaayey meeshan inaanay meeshiisii ahayn iyo muxuu ahaayey iyada oo muxuu ahaayey loo gacan haadin loo samaynayo oo bilmatel dad ciraaq jooga oo kale ay leeyihiin kasoo bax meesha meeshaas meeshaadi ma aha halkanaad muxuu ahaayey diintaadii ku muxuu ahaayey ku gudan karaysaa hawlaheedii muxuu ahaa ad runtii markaa gacan haadin badan loo samaynayo iyadoo ilmihii cadhadii ku jirto nacaybkii ku jiro arrimahaasi baa runtii muxuu ahaayey ka qayb qaadanaya in ilmaha ay cuqdada ku dhalato markaasina ay ka faa'iidaystaan qolyaha muxuu ahaaye runtii fikirka khaldan khaldan wata oo markaa ilmihii u gacan haadinaya waana arrimahaasi runtii kuwa aynay dhibta keenaya se looga hortegi karaa haddii aan ka yar jawaabo waxa weye runtii dawladina keligeed kama hortegi karto shacbiguna kama hortegi karo waa in la iska kaashado ta koowaad culimada ayaa runtii arrintan door weyn ku leh diinteena islaamka ah ee saxda ah culimada muxuu ahayey ka hadashay dee aqoonta u leh waxay tilmaameen in arrimahani aanay banaanayn ilmo yar oo gurigooda jooga oo aan qaangaad ahayn in ay dad kale ay meel kale uga soo baaqaan iyagoo waalidiintood aan waxba kala socodsiin ay gurigooda banaanka uga soo saaraan runtii culimada oo dhami inta badan waxay tilmaameen inay arrin tahay arrin xaaraan ah marka culimada door weyn bay ku leedahay inay dadka wacyigeliso oo diinta saxda ah ay bulshada muxuahay runtii waftiiniyaan sidoo kalena bulshadu in gaar ahaan waalidiintu ay raadsadaan caawimo markay ogaadaan in ilmahoodii isbedel uu ka muuqdo marka ay way dareemi karaan aabo walba iyo hooyo waliba uu garan karaa ilmihiisu dabeecadihiisu say isu bedbedelayaan marka intaanu ilmaha yari gaarin heer uu dhuunto oo uu ka tago in ay bal culimadu u tagaan oo ay u tagaan muxuahay dawladda marka arrimaha saasi ayaa laga hortoogi karaa iyadoo xukuumadda oo dhinaceeda muxuaha runtii iyadana dadka aada iyo aad runtii usoo ula shaqaysa communityada la shaqaysa bulshada la shaqaysa culimada la shaqaysa markaa si wada jir ah unba arrinta looga hortegi karaya runtii katrow dalka britain oo kale ilaa hadda macluumaad ma laga hayaa dhalinyarada soomaalida ah tiradooda ee ku biiray kooxahaas oo kale dawladuna boqol kiiba boqol kama hayso annaguna kama hayno waana arrin aada iyo aada u adag laakiin waxaa xaqiiq ah in magaalooyin badan oo u k ah ay ka tegeen dad aada u fara badani waad og tahay dalkan u k waxaa ku nool soomaalida ugu badan meel kasta runtii adduunka kala yimi baa halkan maka inta badan isugu yimi marka way adag tahay in la ogaado dhalinta halkan ka tagtay ku biirtay meelaha colaado ka socdaan laakiin ma jirtaa tusaale ahaan qiyaaso la sameeyo oo la yidhi tiro intaa ka badan macnaha ilaa siay dadku u fahmaan culaysku intuu la egyahay tiro guud oo dadku tilmaamaan ma jirta xaqiiqdii maya halkan runtii kama kama hadli karo runtii mana aynay wax adoo si cad loo bandhigayna runtii ma ma ma hayo waan gartay laakiin way jirtaa in culayskani ay dhalinyaro badan oo soomaali ah ay jirto xaggaas aadi ha wuu jiraa culaysku maalin kasta waalidiin baa muxuu ahaa runtii nala soo xidhiidha oo muxuu ahaa magaalooyin kala duwan leh oo aan muxuu ahaa u tagno oo aanu saacidno oo muxuu ahaa bulsho ahaan muxuu aha sidii dadkii waalidiinta ooyaya hooyooyinka ooyaya ee ilmahooda ka tegeen aanoo garabsiin lahayn wan garta marka nidaamka kale jira ee runtii caqabada ku ah muxuu ahaaye waalidiin fara badan waxa weeye iminka haddiiba xataa ay ku qancin lahaayeen carruurtoodu in ay ka soo laabato oo marka ilmaha halkan uu ka tago ee uu tago ciraaq ama suuriya xaqiiqdu waxay tahay inuu la kulmo wax aanu isagu filaynin dhibaatooyin badan ay ka hor yimaadaan marka soo noqoshadii runtii halkan lama ogola inay dib ugu soo noqdaan waa in maxahay meelo dhexe dawladdu ka haysaa sidoo kale markay yimaadaan nabadaya waxa weeyaan waxaa loo xabaa xabsiga halka wadamada bimatala denmark oo kale aanay xidhin dadka kasoo noqda muxuu ahaye rehab la siiyo oo muxuu aha runtii dabadejin muxuaha loo sameeyo iyaga oo markaa la geenayo gooba cayiman oo dib noloshiisii qofkii looga bilaabayo marka halkan waalidiintan dhibaatooyin badan baa haysta waxyaabaha rudi aanu had iyo goor runtii imika culayska saaraynana waxaa kamid ah bal sidii dawladdan u k ay dib uga eegi lahayd go-aankeedan ay ku diidan tahay in dib uga soo noqdaan dadkii ka tegay waayo waxa weye dad muwaadiniin ah oo dambiye galay laakiin waxay xaq u leeyihiin inay kusoo noqdaan dalkoodii ay ka tegeen wan garta dhegeysto kalaan khadka siinaya inta aan su-aalaha ugu dambeeya aanu ku weydiin bal magacaaga adaa ku bilaabi halkaad joogtid hallo ha asalaamu calaykum magacaaga iyo halkaad joogtid wacalaykum salaam wal magacaygu waa cabdillahi sheekh mid waan joogaa sweden waad dhegeysanaysay kaysar iyo halka maxaad su-aal qabtaa maxaad si dood qabtaa wallahi walaal si fiican baan dhegeysanaya adiga ismaaciila waan salaamayaa midda kale anigu fikraddan aaminsana waxa weeye dadkan meesha carruurtan yar ee meesha lagu khaldayo waxyaabaha ugu badan ee kalifa waxaa kamid ah dhibaatooyin ay kala kulmaan wadamada ay joogaan oo ha u badnaato xagga diinta oo ciriir la geliya laga yaaba amba waxaba dhici karta inwax in aanay dadku badana ka hadal oo ah inay carruurtan yar aanay diinba ku shuqul lahayn laakiin laga yaabo inay problem family ama problem family hayaan waxaa laga yaabaa dunidan maanta aynu joogno wax kasta waxaa loo tirayaa un argagixiso iyo islaam wixii unba xawaale waxaa laga yaaba wixii laga shakiyaba in xagga islaamka loo qaado lakin waxa laga yaaba carruurtani lakin inaan kaa dhex galay dhalinyarada qayb badan oo ka midi diin way leeyihiin waana dad laga yaabo diinta inay aada u yaqaaniin lakin aragti ahaan sidan inay ku qanceen ayaa suuragala marka ereygaas isaga saasaynu u daynaynaa su-aal haddaad qabtid
su-aashan qaba waxa weeyaan walaal weydiinaya maxay tahay ma ma dhici kartaa in dadkan xagga aan diinta yani loo dabagelin laakiin la baaro bal in waxyaaba kaleo xagga familigooda amba ehelkooda amba iskuullada amba dhib kale ay haysato inay sababto in ba in la baaro la dabagalo wan garta aad laga eegin xagga diinta un wan garta aad umaadsanta aad umaadsanta kaysar ha horta runtii xagijirnimadu ama muxuu ahaye argixisadu maaha mid keliyaata oo gaar u ah dadka muslimka ah ama muxuu ahaye muslimiinta ah marka waxa weeyaan waa arrin cid kasta ama jaaliyad kasta oo cadaan iyo madooba leh gaal iyo islaamba leh qeybo kamid ah oo xagjir ah oo muxuu ahaye argixiso ah baa jira waxaa jira dad muxuu ahaye ingiriis ah oo hore u dhacday xilli aan fogeyna dhacday oo qaraxyo sameeyey oo muxuu ahaye aan diin islaam shaqo kulahayn waxaa jira dad xagjiriin ah oo dadkan cadaanka muxuu ahaa inay isu haysta cunsuriyiinta ah oo iyaguna falal argixiso iyo nacayb badan oo xagjirnimo ah muxuu ahaye ku kaca marka si isku mid ah ilaamaha ammaanka iyo arrimaha sharcigaba si si isku mid ah baa markaa muxuu ahaye ay tahay in loola dhaqmo mar walba xagjir kasta ama kan muslimka ha noqdo ama xagjirka aan muslimka ahayn ha noqdo sharcigu waa sharcigun kaisarow haddaan gebagabadii u nimaadno dooda ugu badan ee taagan waxa weeye waxa qayb ka ah xagjiraynta ama xagjirnimada waxa weeye laamaha ammaanka oo waxaa laga yaabaa qofka markay magaciisa islaam u gartaan ee uu laga yaabo inuu safar ama dalxiis ama sida dadka kaleba uu meel kasoo noqday in airbortkii lagu dhibo in hadduu israa safar la dhibo in haddii uu meel wax ka doonto la dhibo marka laamaha ammaanka ee kulanka idinkala soo qayb galay ma kala hadasheen in iyaga qudhowdu doorka hadday cadaadis saaraan dhalinyaradii in dhalinyaraduna ay sii fogaanayaan
runtii waxaa dhibaato jirta in laamaha ammaanku ee ka howlgala madaarada dalkan u k iyo dekadihiisa inay cadho geliyaan in badan oo kamid ah dadka muslimiinta ah ee soo dhoofaya ama ka muxuu ahaye ama ama soo degaya waxaa jira sideedaba sharci la yidhahda schedule seven oo awoodu siinaya mas-uuliyiinta ka hawlgala madaarada ee amniga in ay joojin karaan oo ay su-aalo weydiin karaan qof kasta ama ha yaraado ama ha weynaado ama xil ha hayo ama yuu haynin in ay ku weydiin karaan madaarka gudihiisa markay soo degayaan iyo markay baxayaanba marka laakiin sharcigaasi waxa uu tilmaamayaa in si isku mid ah ay muxuu ahaa ula dhaqmaan dhammaan muwaadiniinta britishka hayo dadka waddanka britain ku noolba marka waxaa jira bilmata tusaale ahaan adiga oo kasoo degay madaarkii oo immigrationka shaambadii muxuu ahaa ama basaborkaaga tustay oo soo dhaaftay ayaa laga yaabaa inuu askari dharcadahi uu ku yidhahdo soo leexo wuxuu xaq u leeyahay ilaa saddex minad gudahood inuu bilmatal wax kagu weydiiyo tusaale ahaan ku yidhahdo magacaha xaggaad ka timi oo laakiin saddex minad gudahood haddii uu is yidhahdo bilmatal waxaad ubaahan tahay inaad su-aalo badan sii weydiisid waxaad xaq ugu leedahay inuu ku kaxeeyo xafiiska ku geeyo kuu sheego sababta uu kuu joojiyey islamarkaana uu record gareeyo cobina uu ku siiyo marka uu kuweydiiyo bilmatal waxaa laga yaabaa badiya waxay soomaalida weydiiyaan xaggaad degan tahay masaajidkee baad ku tukataa arrimo badan oo arrimaha mataqaana qolyaha al-shabaab la yidhaahdo qolyaha kale mataqaana xagjira markaas laakiin inay dad gaara taarget gareeyaan oo ay mucayin ah lama ogola marka ma sababtaa arrintani su-aashu waxa weeye arrintaasi miyaanay qayb ka noqon karin marar kala duwan iyadoo dhacdo oo la og yahay inay dadka islaamka ay u badan yahan muslimiinta ama magaca muslimiinta wataa taa qudheedu miyaanay qayb ka ahayn dhibtii jirtay way way tahay way tahay runtii waa dhibaato jirto waana jiraan runtii mas-uuliyiin si khaldan awooddaasi u adeegsata xaqiiqa marka lagu hadlo iminka inanka dhalinyarada ah ee muxuu ahaye xooga ah ee kasoo noqday meelaha la tuhunsan yahay oo kale haddiiba la joojiyo waa wax macquul ah haddii ay hayaan marka waxay kaga shakiyaan laakiin oda weyn oo ciro leh mararka qaarkood waxaa dhacda dad waayeel ah oo muxuu ahaye ay ay joojiyaan marka runtii waa arrimaha waa arrimo jira waa arrimahan kala hadalay in badan marka waxa weeyaan arrimo aan loo baahnin weeye runtii inay ku kacaan marka runtii wan gartay qofku waa la joojin karaa laakiin inay ku tacadiyaan runtii ma qurux badna lamana ogola sharciguna ma ogola kulankanaad qabateene brisol maxaa kasoo saarteen muxuu dhibaatooyinka aynu kasoo sheekeynay uu ka qabanaya oo kasoo baxay runtii waxaa kasoo baxay waxa ugu muhiimsanaa dhowr qodob koowaad waxay ahayd culimadii me meesha timi oo dhammaantood tilmaamay in aanay diinta ogolayn waxyaabahan ka socda iyo dhalinyaradan maalin walba muxuha maskaxda laga bedelayo ee la geenayo meelaha colaadaha waalidiintii oo sidoo kale tilmaamay in aanay doonaynin ilmahoodii ay intaas oo dhibaato alla soo mareen ay colaadihii dhulka ay ka socdeen kala soo fogaadeen in ay wadamo kale ka tagaan oo colaado kala galaan marka waxaa laisla gartay in la iskaashado culimada iyo waalidiintu muxuu ahaye gacmaha isqabsadaan sidoo kalena dawladdu ay ku gacan siiso oo taageero kasta oo ay siin karto siiso waxaana laisla gartay inay waajib tahay aabaha ama hooyaha ama hooyada magaranaysaayey ilmaheeda ka shakisan isbedel baa ku imanaya inay culimada ugu dhow imaamiyada masaajidada la tashato community leaderska la tashato macalimiinta la tashato oo xataa haddii ay ka maarin weydo bliiska laftiisa ay muxuu ahaaye la tashato ogeysiiso taasoo aan macnaheedu ahayn in ilmihii lala boodiyo jeelka la dhigayo laakiin laisku dayayo si kastoo loo caawin karayo loo garabsiin karayo oo dariiqa saxdaa loogu soo ridayo in lagu soo rido taasi bay ahayd runtii toogu muhiimsane kasoo baxday shirka taasaana doonayna insha allahu in dalka u k oo dhan magaalooyinkiisa kala duwan ay runtii tusaale u noqoto oo bulshada iyo culimada iyo cid walba iskaashato waayo waa dhibaato jirta oo u baahan runtii in wax laga qabto intii tagtay way tagtay laakiin runtii waxaa muhiim ah in la joojiyo oo aanay dhalinyaro badan oo kale aanay markala tegin oo aanay meelaha
guud ahaanba dhegaystayaal intaa waxaa inaga eg xubinteena wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan aynu kaga hadlaynay kulan ballaaran oo ka dhacay magaalada bristol ee dalka britain kaas oo lagaga hadlayey xagjiraynta dhallinyarada iyo sida looga hortegi karo barnaamijkaas waxaa marti inoogu ahaa oo ka mid ahaa dadkii kulankaas soo abaabulay kaysar cabdulaahi maxamed oo ka mid ahaa dadkii soo abaabulay kulankaas islamarkaana ka mid ah hormuudka bulshada soomaalida sidoo kale kaysar waa wakiilka wareega ee somalilan tan iyo intaynu barnaamijkaas lamida ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo